بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaa weeye munaafiqiintii ayaan weli ku jirnaa munaafiqiintii dersigii ku saabsanaa ayaan weli ku dhex jirnaa markaa markii uu nabigu soo laabtay intii horeo dhan waxaynu ka hadlaynay iyadoo duulaankii loo baxayo haddana waxaynu gelaynaa duulaankii markii laga soo noqday ummaddii oo bed qabto oon wax dagaala dhicin oo diintiina ay cisowday ayay yay soo noqdeen nabiga iyo calayhi salaatu wassalaam iyo intii la socotay ayay soo noqdeen marka markay soo laabteen yaa wax alla wixii munaafiq ahaa ee cudurdaar keenay oo dhan yaa hadda marka dhibaatadiisii ayaa u timid marka tiibuu ilaahay nooga sheekaynayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yactadiruuna way cudur daaran doonaan fiiri waa ficil mudaaric ilaahay wuu garanayaa xaalkooda yactadiruuna way cudur daaran doonaan ilaykum idinka mu'miniinta nabiga iyo intuu hoggaamiyo idaa rajactum haddii aad u noqotaan ilayhim iyaga haddii aad u noqotaan way cudur daaran doonaan idaa rajactum ilayhim haddaad u noqotaan marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa yactadiruuna ilaykum idaa rajactum qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudur daaranina ha cudur daaranina ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa maxaa yeelay lan nu'mina lakum lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno lan nu'mina lakum idiinma rumaynayno maxaa yeelay qad nabba'ana allaahu ilaahay baa noo warramay min akhbaarikum akhbaartiinna ilaahay baa noo warramay wasayara allaahu ilaahayna wuu arki doonaa camalakum camalkiina waxaad samaynaysaan wa rasuuluhu rasuulkiisuna wuu arki doonaa humma turadduuna waa la idiin celinayaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan oo dhan allihii ogaa iyo waashahaadati waxa joogo fa yunabbi'ukum wuxuu idiin warramayaa bimaa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fasaan ayuu ilaahay idiin warramayaa aayaduhu saasay yidhahdeen yactadiruuna nimankii munaafiqiinta ahaa nebi maxamedo way idiin cudurdaaran doonaan ilaykum idinkay idiin cudurdaaran doonaan idaa rajactum ilayhim haddaad u noqotaan qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudur daaranina maxaa yeelay ilaahay baa nookiin sheegaye lan nu'mina lakum idinkama rumaysanayno lan nu'mina lakum cudurdaarkaasi idinkama rumaysanayno maxaa yeelay qad nabba'ana allaahu ilaahay baa noo warramay min akhbaarikum axwaashiinna iyo waxaa weeye iyo akhbaartiinna waxa qalbigiinna ku jiro oo xumaan ah oo munaafiqnimo ah ilaahay baa noo sheegay wasayara allaahu ilaahayna wuu arki doonaa haddaad toobad keenaysaan ood qumanaan doontaan camalakum camalkiinnuu arkayaa wa rasuuluhu rasuulkiisana camalkiinnuu arkayaa inaad ka toobad keenaysaan munaafiqnimada iyo in kale ood sidaa ugu nagaanaysaan ilaahay wuu idin arki doonaa iyo rasuulkiisaba humma turadduuna waxaa la idiin celinayaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan allihii ogaa iyo waashahaadati waxa dadku ay ogyihiin waxa sirta iyo calaaniyada iyo waxa dadka ka qarsoon iyo ilaahay kama qarsoono fa yunabbi'ukum wuxuu idin warramayaa fa yunabbi'ukum bimaa shay buu idin warramayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan waa ka marka sayaxlifuuna way dhaaran doonaan kulli waa ficil mudaaraco mar alla markuu nabigu soo dhowaaday ayaa musiibadoodii oo dhan u soo hoyatay sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi allay ku dhaaran doonaan lakum idinkayna idiin dhaaran doonaan idaa goortii inqalabtum aad noqotaan idanqalabtum haddii aad u noqotaan ilayhim iyaga haddaad u noqotaan ood madiine ku noqotaan way idin dhaaran doonaan idanqalabtum ilayhim oo aad tabuuka ka noqotaan oo madiine aad ku noqotaan cudurdaar been ah ayay ku dhaaran doonaan oo maxay u dhaaranoy rabaan litucriduu inaad ka jeedsato canhum iyaga xaggooda oo aada cafido oo aan waxba laga sheegin fa acriduu ka jeedsada canhum iyaga ka jeedsada marka laga jeedsanayana waxaa weeye caro iyo fogaansho laga fogaansho laga fogaanayo ma aha inay muxuu ahay waxay doorteen iyo iyaga isu daaya waxay doorteen oo gaalnimo ah oo munaafiqnimo ah daaya kana marka waxaa weeye waxaa loola jeedaa hadalkoodii iyo salaamtoodii iyo iska dhaafa alle ciladii buu sheegay maxaa yeelay oo looga jeedsanayaa innahum iyagu rijsun waa nijaas oo caqiidadooda ayaa nijaas aho waxaa weeye qadar waa khubhi baatinihim baatinkooda gudahooda ayaa nijaas ah wa ma'waahum meeshay ku dambayn doonaanna jahannamu waa naarta jahannamo jazaa'an waa abaalgud bay u tahay naarta jahannamo bimaa shay bay abaalgud ugu tahay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbadaan weli waa la wadaaye yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinka way idin dhaaran doonaan litucriduu inaad ka jeedsataan litardow inaad raalli ka noqotaan yaxlifuuna lakum way idin dhaaran doonaan litardow canhum iyaga inaad xaggooda raalli ka noqotaan fa in tardow haddii aad raalli noqotaan canhum iyaga haddii aad raalli ka no fa in tardow canhum fa ina allaaha alle laa yardaa raalli ka noqon maayo cani ilqowmi qoomkii alfaasiqiina oo faasiqiintaha ilaahay ka raalli noqon maayo fa ina allaaha alle laa yardaa kama raali noqon doono cani ilqowmi qoomkii alfaasiqiina oo faasiqiinta ahaa ilaahay ka raalli noqon mahayo marka raalliga idinku aada noqoteen wax alla wuxuu u tarayo ma jiro maadaama alle uu u cadhaysan yahay muxuu marka bini aadam kaa raalli noqday muxuu u tarayaa fa ina allaha laa yardaa cani ilqowmi alfaasiqiin markii laga baxay nimankii reermagaalka ahaa ee munaafiqiinta ahaa yuu ilaahay haddana wuxuu noo sheegayaa mar labaad niman kaleeto oo reebaadiye ah oo munaafiqiina oo kuwanba ka qallafsan oo ka ad adag ileen reebaadiye oo munaafiq noqday munaafiqnimada iyo jiradeedii iyo waxay isku dardarsadeen qallifsanaantii oo reebaadiyaha reebaadiyaha kulligoodana rag dad wada xunxun ma ahe kuwa wanaagsan ayaa ka soo bixi doona alle wuxuu yidhi al acraabu reebaadiyihibaa ashaddu sii daran oo adag kufran xagga gaalnimada iyo wa nifaaqan munaafiqnimada iyaga ayaa ka daran maxaa yale waa badwi oo waa niman kufrigoodu iyo nifaaqnimadooda wuxuu ka sii daran yahay kuwa magaalada dego maxaa yeelay waa dad qallafsan quluubtoodana ay engegan tahay waa aad waxay u yar tahay in laga helo dad ahlu khayr ah oo wan wanaagsan sidaasuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaalaa taas weeye alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru iyagaa ku habboon allaa yaclamuu inayna ogaanin xuduuda maa anzala allaahu ilaahay wixii uu soo dejiyey oo axkaam ah oo xad ah oo inayna inayna ogaanin calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dejiyey wallaahu allana caliimun allihii cilmi badan weeye oo xakiimun falsanoo kuwaas gudahooda wuu og yahay taasuu ilaahay inoo sheegay wallaahu caliimun xakiim marka nimanka reebaadiyaha ah waxaa la yidhi axkaamta iyo shareecada ilaahay uu soo dejiyey waxba kama garanayaan iyagaa gaalnimo iyo nifaaqana iyagaa u daran maxaa yeelay waa niman reebaadiye ah oo way iska faani waa fudfudayd bay qabaan wax tarbiyeeyey ma jiro sidaasay ku barbaareen culimmada lama joogaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waxba kama garanayaan marka mar hadday nifaaq noqdeen haddana carabkooda iyo waxaa weeye lagama nabadgelayo wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa cilmila laakiin xakiimun oo falsan wa min alacraabi iyagii baa la wadaa reebaadihii waxaa ka mid a man dad baa ka mid ah wa min alacraabi reebaadihii waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yatakhidu yeelanayo oo ka samaysanayo maa yunfiqu waxay bixiyaan maqraman deyn ka dhigayo oo wayatarabbasu idinla sugayo bikum idinka addawaa'ira balaayada wareegayso calayhim korkooda alla ha yeelo daa'iratu saw-i xumaanta wareegayso ilaahay korkooda iyaga ha yeelo calayhim daa'iratu saw-i wallaahu allana samiicun allihii maqlayo weeye caliimun oo cilmi badan marka reebaadihii iyo munaafiqnimadoodii iyo qallafsanoodeedii yaa weli la wadaa waxaa la yidhi wa min alacraabi man yatakhidu maa yunfiqu maqraman kuwa oo jaahiliina oo waxii ay jidkii ilaahay ku bixiyaan ama ay sadaqaystaan waxay u arkayaan wax oo kharaamo ah iyo wax khasaaro ah yay u arkayaan umana bixinayaan iyagoo ilaahay ajri ka sugayo oo sawaab ka sugayo uma bixinayaan maqraman bay u arkayaan taa waa mid waxaa kaloo u dheer wayatarabbasu waxay idinla koranayaan waxay idinla sugayaan bikum idinka addawaa'ira musiibo wareegayso inay idinku dhacdo wayatarabbasu bikum addawaa'ira si ay idinka ay idinka raystaan wax bixi iyo nafaqa bixi iyo si ay idinka raystaan calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu saw-i waa la habaaray waa jumla ducaa'iya baa la yidhaahdaayo calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu saw-i wallaahu allana samiicun hadalkooda way hadday wax la jahraan iyo haddii kaleba wuu maqlayaa caliimun waxa nifaaq iyo ay qalbiga ku qarinayaanna ilaahay wuu og yahay wa min alacraabi marka sidii ahlu kitaabkaba loo soo kala reebi jiray acraabtii oo dhan dabada lagama geline waxaa lay niman reebaadiye ah oo aad iyo aad u wanaagsan oo ilaahay yaqaano ayaa jira wa min alacraabi ree baadiyihii waxaa ka mida man dad baa ka mida yu'minu rumaynayo billaahi ilaahay iyo walyowmi maalintii al aakhiri ee dembaysay oo ilaahay waxdaaniyadiisa iyo in dadka la soo saari doono bacdalmowt garanayo oo wayatakhidu ka yeelanayo maa yunfiqu wuxuu bixinayana qurubaatin dhowaansho cinda allaahi ilaahay uu ugu dhowaanayo oo ilaahay jidkiisa uu ku bixinayo oo ugu dhowaanayo ilaahay ridihiisa iyo jacaylkiisa iyo wa salawaati arasuuli rasuulka inuu u duceeyana rabo oo uu dembidhaaf u weydiiyo alaa baraaruge innahaa taa ay la baxeen qurbatun waa dhowaan oo lahum iyaga u sugnaatay waa waxaa weeye way helayaan waxay ilaahay agtiisa ka heli doonaan wax weyn oo ilaahay ridihiisa ay ku gaaraan ayay helayaan sayudkhiluhum ilaahay wuxuu gelin doonaa subxaanahu wa tacaalaa sayudkhiluhum wuxuu gelin doonaa jannaatin jannuu gelin doonaa alaa inahaa qurbatun lahum sayudkhiluhum allahu fii raxmatihi ina allaha allana hafuurun kii dhaafa weeye sayudkhiluhum allahu fii raxmatihi ilaahay naxariistiisa ayuu gelinayaa nimankaas wanaagsan ee toosan ee reebaadiyaha ah ina allaaha allana hafuurun kii dhaafo weeye raxiimun oo naxariisto liahli taacatihi wuu u dhaafayaa wuuna u naxariisanayaa markii intaasoo dhan laga soo baxay waxaynu arkaynaa dadkii wan wanaagsanaa ee diintan islaamka ah tiir dhaxaad u ahaa yuu ilaahay inoo sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa waalsaabiquuna kuwii hormaray alawaliuna ee horreeyey oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ah waalansaari kuwii ansaarta oo diinta u gargaaray iyo waaladiina kuwii ittabacuuhum ku raacay biixsaanin wanaag ku raacay radia allaahu ilaahay wuu ka raalli noqday canhum iyaga xaggooda ilaahay baa raalli ka noqday waraduu iyagana way raadi noqdeen canhu ilaahay bay raalli ka noqdeen wa acadda wuxuu u diyaareeyey lahum iyaga jannaatin beeruu u diyaariyey tajrii ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaasha khaalidiina xaalayihin kuwii ku waarayo fiihaa jannadaa dhexdeeda abadan weligoodna daalika kaasaa alfawsu liibaan ah alcadiimu oo weyn liibaan weyn kaasaa abuu yidhi ilaahay haddana markii intaa la sheegay yaa waxaa ilaahay uu haddana mar labaad ku celiyey nimankii reebaadiyaha ahaa ee madiine hareeraha joogay oo munaafiqiinta ahaa yuu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaalaa wa minman waxaa ka mid ah xawlakum idinka hareerihiinna ah oo min al acraabi reebaadiyaha ah munaafiquuna niman munaafiqiina ayaa ka mid ah munaafiq waan sheegnay waa dadka iimaankana muujinayo gaalnimadana qarsanayo si ay u badbaadaan waxaa ka mid a wa minman xawlakum waxaa ka mid a dadka hareerihiinna xawlakum oo hareerihiinna haddaad ahlu madiina tihiin oo ay idiin dhow yihiin guryahooda waxaa ka mid a munaafiquuna kuwa munaafiqiina wa min ahlilmadiinati madiine dhexdeedana waxaa ka mid a iyaguna munaafiquuna munaafiqiin baa ka mid ah munaafiqiintaasoo maraduu cala annifaaqi munaafiqnimadii ku mudhxay waxaa weeye maraduu cala annifaaqi nifaaqnimadii bay say ugu jireeyay ku kababeeleenoo way ku mudhxeen oo aad bay ugu madax taageen weeye wayna daa'imeen oo way ku tababarteen wuxuu ku culimmada waxay ku waxay ku miisaaliyeen oo tusaale u qaateen cabdullaahi ibnu salool iyo waljallaas ninkii aanu muxuu ahay qays ibni jallaas aan soo nidhi iyo wa abuu caamir araahib kuwaasaa ka mid ah maraduu ku mudhxay cala annifaaqi munaafiqnimadii ku mudhxay laa taclamuhum adigu ma ogid nebi maxamedow naxnu annagaa naclamuhum og sanucadibuhum waan cadaabi doonaa maratayni laba jeer tuma yuradduuna waxaa loo celin doonaa ilaa cadaabin cadaab baa loo celin cadaabkaasoo cadiimin oo weyn wa aakharuuna waxaa ka mid a wa aakharuuna kuwa kale waa qoom kale oo dunuub sameeyey oo ictiraafay intay muxuu ahay oo hadhay marka kuwaa waa qoom muslimiin ah oo aan nifaaq munaafiqiin ahayn oo iska hadhay kuwaasuu ilaahay sheegayaa kuwaasoo marka ka qoomamooday wixii ay sameeyeen oo toobad keenay marka saddex nin waan arki doonnaaye ma kuwii baa loo jeedaa mise kuwo kalea loo jeedaa waynu arki doonnaa wa aakharuuna kuwo kale ayaa ka mid ah dadkii hadhay kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dunuubtoodii bay qirteen khaladuu waxay isku laaqeen ooy isku dheeheen camalan camal saalixan oo wanaagsan iyo wa aakhara camal kale sayi'an oo xun ayay isku dhex dareen khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an waxaa la leeyahay jihaadkoodii hore oo jidka ilaahay ay ku jihaadi jireen ooy nabiga raaci jireen duulaamadii hore kaasu waa camalkii saalix ahaa kan hadhidda ay ka hadheen waxaa weeye ghaswatu tabuuka oo ugu kululayd oo ugu darnaydna waa camal sayi'ah ooy ka hadheen asallaahu ilaahay wuxuu mudan yahay wuxuu xaqiiqa ku yahay weeye an yatuuba calayhim inuu ka toobad aqbalo oo ilaahay uu ku soo noqdo inna allaaha allana ghafuurun kii dhaafo weeye raxiimun oo naxariisto allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa khud qaad nebi maxamedow min amwaalihim kuwaas camalka xun iyo camalka wanaagsan isku daray sadaqatan sake ka qaad oo ka aqbal tutahiruhum taasoo daahirinayso oo wa tusakiihim barakaynayso khud min haa'ulaa'i oo dembigooda qirtay sadaqa ka qaad oo taasoo dunuubta iyo waxyaabaha ay sameeyeen ka maydhayso xoolahoodana iyo xasanaadkoodana kordhinayso ilaa ay maraatiba almukhlisiina alabraar sida dadka waa wanaagsan ay uga daba tagaan tutahiruhum wa tusakiihim bihaa waxaa weeyaan sakadaas weeye oo wasalli udna ducee calayhim korkooda u dacee maxaa yeelay inna salaataka nebi maxamedow inna salawaataka ducadaada sakanun xasilooni raxmad yacni sakanun raxmad yay lahum iyaga u tahay wallaahu allana samiicun kii og weeye oo waxaa weeye samiicun kii maqla weeye maqlaya weeye aqwaasha iyo waxay dadku leeyihiin caliimun oo cilmi badanoo qof walbo iyo niyadiisa iyo kii niyo fiican ula baxay iyo kii kaleoo maqraman u arkay ilaahay wuu kala og yahay wallaahu samiicun caliim alla wuxuu yidhi alam yaclamuu miyayna ogeyn dadkii miyayna ogeyn anna allaaha alleh huwa isagu yaqbalu towbata towbada inuu aqbalayo can cibaadihi addoommadiisa towbada alla wuu ka aqbalayaa alam yaclamuu anna allaaha alleh huwa isagu yaqbalu towbata can cibaadihi waa istifhaam oo taqriir ah kuwaas soo noqday miyayna ogeyn ee taa'ibiinta ah ilaahay inuu towbadooda aqbalayo oo waya'khudu uu qaadayo assadaqaati sadaqadana uu qaadayo alla subxaanahu wa tacaalaa wa anna allaaha alleh huwa isagu attawaabu kii soo noqosho badan inuu yahay alraxiimu oo naxariis badan inuu yahay miyayna ogeyn marka sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haafiri dembi wa qaabili tawbi yuu ilaahay yahay wuu ka aqbalayaa ninkii qofkii ay niyadiisu khaalis tahay wa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow icmaluu kulligood isku soo duuduubo icmaluu camal fala fa sayara allaahu ilaahay wuu arki doonaa camalakum camalkiinna wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu arkayaa waalmu'minuuna mu'miniintana way arki doonaan marka waxaa weeye camalkiina camal sameeyaa la yidhi fasayara allaahu ilaahay wuu arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulka nebi maxamedana wuu arki doonaa icmaluu fasayara allaahu camalakum wa rasuuluhu waalmu'minuuna mu'miniintana way arki doonaan wasaturadduuna waxaa la idiin celin doonaa wasaturadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaadati wasaturadduuna waxaa la idiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan allihii ogaa iyo waashahaadati waxa joogo ayaa la idiin celin doonaa oo laa takhfaa calayhi khaafiyatun ayna ka qarsoomaynin fa yunabbi'ukum wuxuu idiin warrami doonaa fasayunabbi'ukum wuxuu idiin warrami doonaa bimaa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan wuuna idinka abaalmarin hadduu khayr yahayna waa khayr hadduu shar yahayna waa shar wa aakharuuna kuwa hadhay waxaa ka mid a wa aakharuuna kuwa kale oo murjowna dib loo dhigay liamriillaahi ilaahay amarkiisiyo xugunkiisa ayaa gadaal loo dhigay kuwa mutakhalifiin ah oo aan cudur lahayn oo amarkoodii ilaahay gadaal uu ugu dhigay qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi hum kacbi bni maalik wa maraarata bna arabiic wa hilaalata bna umaya raggaas weeye waxaa weeye lam yusaaricuu ila altawbati waalictidaar na uma ayna degdegin waxay ahaayeen dadkii beder ka qayb galay nabigu wuxuu nahiyey in lala hadlo in la salaamo fa saaruu waxay ahaayeen murja'uuna liamriillaahi ilaahay in loo dibdhigo nimankaa inuu ka dhaafo dembigaa subxaanahu wa tacaala oo towbadooda aqbalo iyo in kale intii laga arkayo imaa yucadibuhum inuu cadaabo wa imaa yatuubu calayhim inuu ka towbad aqbalo ilaahay ma una cadaabino mar hadday run sheegeen ilaahay towbadiibuu ka aqbalay wallaahu allana caliimun kii cilmi badan oo niyadooda ogaa weeye wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun oo falsanoo shay walba meesha u habboon ayuu dhigayaa waaladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufra wa tafriiqaa aayaddanna waxay ku soo degtay sababu nusuul dheer ayay iska leedahay waxay ku soo degtaa la yidhi nin waxaa jira markii intaa nabigeenna uunan xaggan iyo madiine usoo u soo haajirin magaciisa waxaa la odhan jiray abaa caamir araahib abaa caamir alraahib ninkii oo cibaadaysanaya suufiga ah oo abaa caamir la dhihi jiray ayuu ahaa qisadiisana waxaa ka mid a inuu inuu kiristaamay markii jaahiliga la ahaa oo tolkiisii iyo waxaan oo dhan ay iyagu ay jaahili ahaayeen asnaamta caabudayeen isagu wuu kiristaamay wa tarahaba markaasuu weliba culimmadooda suufiga ah ayuu galay falamaa kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam mar alla markuu nabigu soo baxayna caadaahu nabigiibuu la caloobay sida oo cabdullaahi ibnuiyo ibnu saloola maxaa yili nabigu markuu soo baxayba wuu la coloobay maxaa yeelay isagoo taajkii ay iyagoo inay caleema saaraan rabaan ayuu nabigu soo baxay nabigiibuu la coloobay liannahu muxuu ula coloobay nabiga marka dahabad waxaa ka tagtay ri'aasatuhu madaxnimadii iyo dadkii uu madaxa u buulayey oo sheekh isaga dhigayey wixii buu waayey wa qaala wuxuu yidhi wuu dhaartay marka laa ajidu ma helayo qowman dad yuqaatiluunaka kula diriraya nebi maxamedow ilaa qaataltuka macahum cid alla ciddii kula dirirayso unbaan soo raaci waana kula diriri wa samaahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigi ilaahay wuxuu ku magacaabay abaa caamir alfaasiq meeshii raahib laga dhigi jiray siduu abijahalba abuulxakam baa la dhihi jiray abujahal uu ugu bixiyey kana waxaa layidhi abaa caamir alfaasiq ayaa loo bixiyey falama inhasamad hawaasin reerkiisii hawaasin markay jabeen fii xunayn yuu kharaja ila shaam xagga shaam buu u baxay wa arsala wuxuu u diray ila almunaafiqiina oo madiino joogay an istaciduu diyaargarooba bima istatactum wixii aad awoodaan oo min quwatin awooda wa silaaxin hub ah wabnuu lii masjidan masaajidna ii dhisa fa innii anugu daahibun waxaan u tegayaa ilaa qaysar boqorka oo reer ruum baan aadayaa fa aatii bijundi ruum ruum ciidamadoodaan la imaan fa ukhrija muxammadan muxamed iyo wa asxaabahuna madiina waan ka xoraynayaae fa banow waxay u dhiseen masjidan ilaa jaanibi masjidi qubaa masjidulqubihi oo culimmada qaarkood awal yacni masjidka taqwada lagu bineeyey ay qaarkood kuba fasiraan agtiisa unbay masaajid ka dhigeen ilaa janbi masjidi qubaa markay dhiseen wa atow way u yimaadeen rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay way yimaadeenoo fa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu waa munaafiqiinta hadda ogow banaynaa waan dhisnay masjidan masaajid baan dhisnay oo maxaan u dhisnay lidilcillati dadka jiran iyo walxaajati dadka dhibaataysan iyo walleylati almutiirati habeenka roob kale inay dadka meel ay galaan ay haysan ay ku hoydaan ayaan u dhisnay innaa annagu nuxibbu waxaan jecelnahay an ta'tiinaa inaad noo timaaddo nebi maxamedow ood fa tusallii lanaa fiihi inaad noogu tukato ood noo barakayso ayaanu kaa doonaynaa fa dacaa bithawbihi maradiisiibuu liyalbisahu inuu liyalbasahu inuu xidho ayuu dharkiisa u yeedhay fa ya'tiyahum uu u yimaado fa nasala calayhi alqur'aanu qur'aankii baa soo degay wa akhbara allaahu rasuulahu rasuulkiisa wuxuu u sheegay khabara masjidi diraar iyo wamaa hamu bixi waxay ka damacsan yihiin fa dacaa sala allahu calay wasalam nabigi ilaahay wuu u yeedhay bacda asaxaabati wa qaala lahum intaliquu waxaa weeye baxa ilaa haada almasjidi adaalimi ahluhu waxriquuhu guba fadahabuu ilayhi way aadeen faxaraquuhu way gubeen way gubeen markaasay wahadamuuhu way dumiyeen watafaraqa canhu ahluhu baa ka kala tegey wa fiihi isagaas yay nasalad aayadan aanu hadda bilaabayn ay ku soo degtay haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha inoo jooga darsigii